madaxweynaha puntland ururada siyaasadda iyo guddiga doorashooyinka puntland ayaa xalay kulan ku yeeshay magaalada garowe waxayna isku afgarteen arrimo ay ka mid yihiin magacaabista maxkamadda dastuuriga ah iyo maxkamadda sare waryaheena nuux muuse birjeeb ayaa warbixinta noo soo diray
kulankan oo la sheegay inuu ku saabsanaa dardargelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka oo ah qorshe ay ku howlan tahay xukuumadda madaxweyne deni inay golayaasha deegaanka ay ku yimaadaan codadka dadweynaha ay gaarsiiyaan dhammaan deegaanada puntland shirka ayaa la sheegay in laisku afgartay in dowladda ay gacan ku siinayso ururada dhaqaalaha socodsiinta ururada howlaha horyaalla ee ah hirgelinta nidaamka doorashooyinka deegaanka wasiirka arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyaanta cabdi faarax juxa oo shirkaasi kadib war kooban siiya saxaafadda ayaa sheegay in dowladda ay ka go-an tahay dhaqaajinta doorashooyinka deegaanka dowladda waxay soo jeedisay ama ay soo gudbisay meelaha hadda barnaamijka uu taagan yahay diyaargarowgii sooxdhimihii la gudbiyey degmooyinkii la gudbiyey diyaargarowga xagga beesha caalamka guddiga doorashooyinkuna wuxuu soo gudbiyey arrimaha farsamada iyo meesha hadda xaal marayo oo hadda ay uga baxayaan howlgaladii ururada siyaasaduna waxay ka doodeen dhammaan howlaha taagan ee duruufahaas ay ku arkaan kuwaas muhiimadiisa weyn wuxuu ahaa dowladdu inay caddayso ka go-aanshaheeda barnaamijka doorashooyinka golayaasha deegaanka madaxweynuhu caawa wuxuu ku dhawaaqay in maxkamaddii sare iyo tii dastuuriga ahaaba la isla magacaabayo taas waa warar aada iyo aada u wanaagsan oo la sugayey dhinaca kale ururada siyaasadda oo muddo ay jireen duruufahooda ka qaybgalka barnaamijka siyaasadda dowladdu waxay caawa ay ku dhawaaqday inay ururada siinayso midkiiba toban kun oo doolar oo hal mar ah oo hadda ah iyo saddex kun oo doolar oo bil kasta ah oo tirooyinka ah waxyaalaha kale duruufo ahaana laga wada socon doono puntland ayaa rajo weyn ka qabta in beesha caalamka ay qayb weyn ka qaadan doonto gacanna ku siinayso si wadidda doorashooyinka golayaasha deegaanka waxaa laysla qaatay in dood joogtaa la yeesho amuraha laga wada hadlo geediga la wada socdo laga umuliyo doorashooyinka iyo muhiimadda ay leeyihiin ururadu dhammaan waa wada hadleen kulligoodna waa soo dhaweeyeen sagaalka walba in barnaamijka la wado wixii caqabada ah oo jira iyo wixii brofiisaraana doodaa in lagu xaliyo ayaa la isla qaatay oo sheekada iyo dooda la wado kulan aada u wanaagsan buu ahaa tallaabo kale oo muhiima oo ay puntland ururada siyaasadda iyo guddiga doorashada iyo dowladda caawa isla qaateen bay tahay arrintaa waxaa loogu diyaargaroobayaa kulanka sidii tobanka dhacay ah ee beesha caalamkuna ay iman doonto oo iyadana la isla qaadan doono ama laisla sii toqni doono meesha barnaamijkaasi uu marayo oo commitmentiga xagga beesha caalamka iyo iyo xagga dowladda puntland arrintaas kulan aada wanaagsan buu ahaa aada baan bogaadinaynaa ururada siyaasaduna waa ku mahadsan yihiin dowladdaba waa mahadsantihin maalmihii ugu dambeeyey waxaa muuqanaysay in xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne deni ay wadeen ololo xoogan oo lagu muujinayo inay ka go-an tahay hirgelinta doorashooyinka degmooyinka iyadoo laga tusaale qaadanayo kuwii horey u qabsoomay balse siyaasiyiin ka soo jeeda puntland ayaa dhankooda qaba mar ay ka hadleen inaysan suuragal ahayn wakhtiga u harsan madaxweynaha iyo hawsha hor taalla hirgelinteeda xilligan iyagoo ka digaya muddo kororsi nuux muuse birjeeb v o a garowe